alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى allahu عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kaiira qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiyata raxmat اllahi عalayh wa min usuuli ahli sunna waxaa ka mida usuusha ahlu sunnaha ee keyrkood ay kaga soocmeen atasdiiqu bikaraamaati alawliyaa in la rumaysto karaamaadka dadka awliyada ah bikaraamaati alawliyaa ay bikaraamaati awliyaa illaah awliyada ilaahay karaamaadkooda wamaa yujri illaahu iyo ilaahay wuxuu ku socodsiinayo ku dareerinayo calaa aydiihim gacmahooda oo min khawaariqi alcaadaati waxyaabaha caadaadka jeexaya ahaaday ee caadaadka khilaafsan fii anwaaci lculuumi noocyada cilmiyada xaal ay ku saabsan yihiin iyo walmukaashafaati waxyaabaha laysu faydaayo laystusayo wa anwaaci lqudrati iyo noocyada awoodaha iyo wata'hiiraati raadaynta wax la raadeeyo kalma'huuri can saalifi اlumami fi suurati اlkahfi wagayriha wadalika kaasina kalma'huuri waa sida waxyaabaha laga soo raray ee karaamaadka ah can saalifi اlumami ummadii hore fii suurati lkahfi suuradda kahfi lagaga soo raray iyo wagayriha keyrkeed wa can sadri hadihi lummati ummaddan qeybteedii horena ay wakalma'huuri iyo sida waxyaabaha laga soo raray can sadri hadihi lumma ummaddan qeybteedii hore oo min asaxaabati saxaabada ahaaday iyo wataabiciina taabiciinta iyo wa saa'iri quruuni lummati quruuntii ummaddan ee isdaba joogay ee kaleba wa hiya iyadu waa karaamada ee mawjuudatun midoo ku jiraysa weeye oo laga helayo fiihaa ummadda dhexdeeda ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaame masalada halkan uu ku sheegayaa waa karaamaat lwliyaa bay la xidhiidhaa marka kolka koobaad karaamaat lwliyaa waa arrin kitaabkiiyo sunnadaba ku sugan waxaana jira firaqa qaar oo ahlu sunnaha ku khilaafay oo diiday sida awgeed baa kutubta caqiidada ahlulcilmigu ay ugu keenaan karaamaat alwliyaana waxay ka kooban tahay laba kelmadood karaamaat iyo alwliyaa awliyadu horta waa maxay alawliyaau waa jamcu waliyin waa weli oo la jamciyey weliguna cidda uu yahay ilaahay baa jala wacalaa qur-aanka inoogu sheegay oo rabbi wuxuu ihi subxaanah alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dadka awliyada ah ee baqa iyo muruga toona aanay korkooda saarayni waa dadka iimaanka iyo alla ka cabsiga la yimi ilaahay baa jala wacalaa sidaa inoogu caddeeyey dadkuna waxay u kala awliyeysan yihiin oo xagga awliyanimada ay ugu kala sarreeyaan sidaa iimaankooda iyo alla kacabsigoodu uu kala sarreeye uu u kala wen yahay marka awliyada ilaahay kuwaa weeye karaamaadkuna waa jamcu karaama karaamadana waxay ahlulcilmigu ku qeexaan inay tahay ظuhuuru amri khaariqi lilcaadati min qibali shaksi muqaarinin liliimaani walcamali الصaalixi min gayri dacwa nubuwa duhuuru amrin khaariqin lilcaada arin caadada ka baxsan oo sida caadadu ay tahay ee had iyo jeer markaa sunnada kowniga ahi ay tahay arin ka baxsan oo ka duwani waa inuu muuqdo oo la arko ama uu dhaco xaguu ka muuqanayaa min qibali shaksin muqaarinin liliimaani waalcamali asaalix qof iimaaniyo camal saalixa lagu yaqaano iyo khayr iyo alla kacabsi iyo wanaag xaggii buu ka muuqanaya marka la yidhi amrun khaariqun lilcaada wixii caadada waafaqsan ama dee la yaqaanaa isagu karaamo ma aha laakiin karaamadu waa wixii caadada ka baxsan waa ta kale eh ciddan ay ka muuqanaysaana qof iimaaniyo camal saalixah iyo khayr lagu yaqaano waa inuu noqdo halkaana waxaa baxay arrinkaa caadada ka duwani hadduu ka muuqdo qof aan khayr iyo wanaag lagu aqoon bale shar iyo xumaan lagu yaqaano karaamo iyaduna noqon mayso axwaal shaydaaniye iyo shacwade iyo sixir iyo khuraafo iyo balaayiya baas bay noqonaysa waxaa lagu sii daray min hayri dacwa nubuwa iyadoo ciddaa karaamadu ay ka muuqatay nebinimo aan u sheeganahay oo ambiyadu waxay la iman jireen aayaatl ambiyaa baa la ydhaha waxyaabihii khawaariqda ahaa ee ilaahay usoo dhiibi jiray mucjisaatul ambiyaa baa la odhan jiray ama aayaatul ambiyaa aayaad in laga cabiraana fiican laakiin isilaax ahaan karaamo lama yidhaahdo karaamadu qofka ay ka muuqanaysaa waa qofun ka mid ah dadka muminiinta ah ee atbaacu rusul ah ee rususha raacsan ee qof isagu nebinimo ama rasuulnimo sheeganaya ee waxa ka muuqda lama idhaahdo waxa weeye karaamo istilaaxa lama idhaahdo waay markaa tacriifkeedu kacaynkaasi a weeye waxaanu sheekh islaam halkan ku tilmaamay ahlu sunnuhu inay karaamaatul awliyaa rumaynayaan qur-aanka kariimkaana wuxuu rabbi kaga waramay dad hore oo ilaahay jala wacalaa karaamaad uu ka muujiyey ama uu siiyey sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam iyadana markaa in badan baa ay ka warantay karaamaadka qur-aanku sheegay waxaa ka mid ah qisadii asxaabulkahfiga niman dhallinyaray ahaayeen oo ilaahay rumeeyey oo keliyeeyey dabadeeta qoomkoodii oo ahlu shirki ay ka baqeen way iskaga tegeenoo ilaahay dartii bay uga hijroodeen waa kuwii godka galay buurta ku yaala waa kuwii halkaa iska hurday saddex boqol iyo sagaal sanay halkaa hurdeen ya saddex boqol iyo sagaal sano ayay halkaasi hurdeen kolkaasaa ilaahay jala wacalaa rogrogay kolkaasaa cadceedu ka baydhaysay kolkaasaan cidi waxba yeelin kolkaasaanay isbedelin kolkaasaanay hurdadii waxa weeye ku maaragtay waxba ku noqonin badnayda intaa leegay kolkaasaan jidhkoodii waxba dhibaata aanay soo gaadhin dee karaamah waa dambe saddex boqol iyo sagaalkaa sano kadib bay soo kaceen iyadoo shirkigiiba meeshii uu ka zuulay calaa kulli xaal arrinkooda waa ka ilaahay suuratlkahfi kaga qisooday waxa kale oo wa fii hayri haadaa uu ku tilmaamayaa sida tusaale ahaan qisadii maryamo oo kale oo maryam sida ilaahay suuradda laydhaa ali cimraan uu ku sheegay nebi ciise hooyadii meel bay iskaga cibaadaysan jirto oo halkaasaa arsaaqay ay ugu iman jirtay ya waa ka ilaahay yihi kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqan qaala yaa maryamu anaa laki hada qaalat huwa min cindi illaah in allaha yarzuqu man yashaau biayri xisaab arsaaqdaa iska la soo agdhigaya ee iska imanaysay ee xagga ilaahay ka timid dee iyadu nebiyad may ahayn rasuuladda may ahayn oo ilan dumarku maba noqdaane min baabilkaraama ay ahayd ilaahay baa jala wacalaa ugu deeqay oo ku karaameeyey waa ta kale eh qaadistii ay qaaday nebi ciise calayhi salaam aabbala'aan iyaduna min baabilkaraama ahayd markii ay foolatay waxa weeyaan markaa foosha ay qabatayna waa kii ilaahay faray wahuzii ilayki bijidci naklati tusaaqit calayki rutaban janiyan soo ma lulistii la yidhi waxa weeyaan geedkan lul iyo timirtii ilaahay uga soo daadiyey labaduba baabulkaraamay ahay marka la eego axaadiidta weliba karaamaad kaleo qur-aanku sheegayaana uu jiraa oo waxaa ka mid a ninkii markaa boqolka sano intuu ilaahay dilay boqol sano dabadeetana muutana deetana ilaahay dib u soo saaray ee suurat lbaqara ka warramaysa waay axaadiidtana aada iyo aada bay ugu badantay saddexdii nin ee godka galay qisadoodii baa ka mid a ilaahay dhagixii ku awdme ka fayday qisadii jurayj baa ka mid ah markay gabadhi sheegatay beenta ka sheegtay ee la qabsaday ee sawmacadiisii laga dumiyey waa kii intuu laba ragcadood tukaday ilmi yaraayee dhashay kalida ka gujiye ku yihi man abuuk waa kii ilmii hadlay yidhi abi raaci lqanab soo maah waa baabulkaraama wey waayo caadada waa wax ka dee ilmo yaroo imika dhashay ama xalay dhashay ama laba habeen jiray inuu hadlo u yidhahdo weliba ciddaasay dhashay waa arrin caadada khilaafsan wey xadiista aada iyo aad bay ugu badan tahay xadiid fara badan baana nugu soo martay real saalixiinka oo karaamaadkaasi ku saabsan waayahay weliba waxaan baraarujinayaa baab baa jira baabu karaamaat alawliya la yidhaahdo oo alimaamu nawowiy raximah ullahu uu ku soo aroorinayo karaamaadkii gaar ahaan saxaabada waayahay ka dhacay iyo qaar kaleba uu ku soo aroorinayo waxaa ka mid a ninkii la maqlay daruuraha laga maqlay iyadoo uu malag leeyahay isqi xadiiqata fulaan beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi ee biyihii waxa weeyaan beertiisu intii ay ku fadhidoon lagu shubay ee saxiixa ku taallay calaa kulli xaal aada iyo aad bay markaa karaamaadku isaga badnaayeen karaamadu kolkaa xataa waxay noqon kartaa qofka ducadiisa oo la aqbalo qofku inuu mujaabu dacwo yahay oo ilaahay wuxuu weydiista uu ka aqbalayaa waxa weeye karaamada ay soo gelaysa haddaba wuxuu sheekh islaam ishaaray taasi waa sharax caam ah noocyada ay karaamadu noqonaysa ayuu ishaaray wuxuu ina yidhi fii anwaaci lculuumi walmukaashafaati noocyada cilmiyada iyo mukaashafaadka xaalay ku saabsan tahay halkaa kolkaa waxaynu ka garanay nooca koobaad ee ay noqoto waa xagga cilmiga oo qofkii waxaa ilaahay ogeysiinayaa ama mukaashafo ahaan waxa weeye xijaabka indhihiisa laga qaadayaa la tusaya waxaanay dadka kale arkahayn iyadoo taasi waxa weeye karaam ahaan ay tay oo ilaahay qofkaasi uu ku xoojinayo tusaalayaal bay leedahay ee haddaynu soo qaadanno tusaalaha ugu dhow waxaa dhacay wakhtigii cumar ibn khaaab radia allahu canhu ardaah waxaa dhacay isagoo maalin madiine jooga ayuunbaa ciidan uu diray oo ciraaq joogay oo cadowgii markaa reer furus ay dhan walba ka soo galeen ayaa ilaahay jala wacalaa uu daaha uga faydutee tusay ma garata isagoo halkiisii madiine jooga oo halkaa ka khudbadaynaya markaasaa dabadeetana uu yidhi baa la yidhi yaa saariyata aljabal yaa saariyata aljabal yaa saariyata aljabal saariyaw xagga buurta saariyaw xagga buurta saariyana wuxuu ahaa raggii saraakiisha ahaa ama ciidankii uu diray raggii watay buu ahaa ayuu ku jiray xikmadda ilaahay saariyana hadalkii uu maqlay telefoonna kumay wada hadlahayn waxyaabahan imaka dee jirayni mabay jirin hadalkii uu maqlay buur dabadeetana ka dambaysay ilaan dhow walba waa tan lagaga yimi ayay ku dhufays qaateen oo ay waxa weye dib ugu baxeen oo halkaasay ku dhufays qaateen oo saasay deetana ciidankii dhan walba kaga yimi iskaga celiyeenoo ilaahay kaga badbaadiyey cumarna waa la tusay xaaladooda hadalkii uu diray ee uu la hadlayna wuu maqlay waxay ahayd karaamo cajiiba oo ku saabsan xagga cilmiga ku saabsan iyo mukaashafadaa sheekhu uu sheegay qisadaasina qaar baa ka hadlay laakiin ahlulcilmigu way quweeyeen sanadkeedu iyo waa xasan bay idhaahdeen sida imaam alalbani iyo keyrkiiba waay waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen taa waxa keena qalbiga oo iimaankiisu aada iyo aada u heer sarreeyo iyo alla kacabsigiisa iyo cilmigiisa ilaahay uu leeyahay uu sareeyo mar kasta oo cilmiga iyo aqoonta iyo cabsida iyo arrimaha noocaasa ay qalbiga aada ugu sareeyaan markuu u baahda waxaa dhici kara arrinta noocaas oo kalea ilaahay jala wacalaa inuu siiyo waay taas waa mid waxaa kale oo uu sheegay wa anwaaci alqudrati watahiiraat ayuu sheegay waay noocaasi markaa qudrada ama tahiirkuna waa weligiibaa ilaahay karsiinaya waxaanay dadka kale karahayn oon caada ahaan la karin ama aan caada ahaan suurogeli karin qaar baa ilaahay u sakhiray inay biyo dul maraan oo kolkaasay iska dul mareen ya waxaa ka mida waxa weeye waxyaabaha qudrada ku saabsan asxaabulkaafiga qisadoodii aynu sheegayna qisadii maryama arsaaqdan la soo agdhigayaa waa nooc awood iyo dee taiir iyo saamayn ah raadayn ah soo maaha waxa weeyaan markaa caadada khilaafsan qofka halkaa iska isagoo iska fadhiya cunto uun maaragtay in lasoo agdhigo macaan oo diyaarsan ma garata waayahay markaa tusaalayaasheedu taana aada iyo aad ayay isaga badan yihiin waxaa ka mid a qisadii jurayjen idiin sheegaayey ilmahan yane hadlay baleen waa nooc caadada ka baxsan oo ku saabsan qudrada iyo taiirka ku saabsan soo ma aragta taiirkaasi waa saamaynta ama raadaynta waqad yakuunu taiiran fi lkowniyaat taiir shay kowniya la la raadeeyuu noqon karaa sida kaa biyaha dulmaraya ee baddaa dulmaray ama liiba ay liqiba weyday ama webiga iska dulmarayba iyadoo karaamo ah kaa ilmaha yari waxa weeye uu hadlay taiirun fi sharciyaat bay noqon kartaa garo waxaa jira dad ilaahay jala wacalaa uu usikhiro ummaddu inay dacwadooda qaadato iyo hadalkooda oo had iyo jeer la yska aqbalo oo dacwadooda iska faafto oo ilaahay jala wacalaa uu usikhira ummadda oo kelmadda yidhaahdaanba ay noqoto maqbuula soo ma aragtid waa nooc karaamaha oo cidduu doono ilaahay jala wacalaa ku maamuuso waxaa ka mida noocyadeeda sheekhu aanu sheegin alxifdu oo waxaa dhici karta ilaahay inuu addoonkiisa karaam ahaan u siiyo inuu ilaaliyo oo uu ka ilaaliyo markaa shaydaanka iyo xadhkihiisa iyo debinadiisa tusaale cadna waxa uu hadalku rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam cumar ibnu khaaab waladii nafsii biyadihi maa laqiyaka shaydaanu qatu saalikan fajan ilaa salaka fajan hayra fajik shaydaan kulama kulmo adigoo wado maraayo ilaa uu kaaba baydhaa wado kale ayuu maraa waa min baab ikaraama ilaahay baa jala wacalaa weligiisa awliyada ka mid ah ilaalinay waxaa ka mid ah aru'ya saadiqa riyada runta ah oo tusaale ahaan ilaahay jala wacalaa dadka qaar wuxuu maaragtay ku xoojiyaa muminiintiisa iyo awliyadiisa riyo wanaagsan oo bushaaro u ah oo isagu uu arko ama cid kaleba ay u aragto alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun maxaa ku xiga lahum lbushraa fi lxayaati اdunya wa fi laakhira bushaaray leeyihiin adduunye iyo aakhiraba bushaaray ku leeyihiin bushaaradaa adduunyada ay ku leeyihiin waxaa lagu fasiray alru'ya asaadiqa riyo wanaagsan oo bushaaro ahoo isagu uu arko ama waxa weeye loo arko calaa kulli xaal umuurta noocaasa ayaa soo geli kara qofka ducadiisaoo la aqbalaa soo geli karta kitaabka riyaadu saalixiinka iyo kutubta kale laga alifay ayaa wixii sii faahfaahina insha allahu tacaala aynu uga noqon doonaa waxaynu ise baraarujinaynaa laba masalo keliya masalada koowaad waxa weeye cidda karaamo ilaahay uu siiyey macnaheedu ma aha ciddaanay karaama ka muuqan inay ka fadli badan tahay taa waa inaa ogaataan waxaa dhici karta qof waxa weeye karaama inay ka muuqato mid isaga ka sii fadli badan oo ka sarreeyana inaanay karaamaba ka muuqan waayo karaamada ilaahay jala wacalaa wuxuu had iyo jeer awliyadiisa u siiya macuunatan lahu calaa amrin diiniyin aw dunyawiyin baahi had iyo jeer ay u qabaan oo marka ay u baahdeen oo ilaahay jala wacalaa uu ku taageerayo arrin diineed ama arrin adduunyo uu kaga taageerayo ayaa waxa weeye ilaahay uu siiya marka taa macnaheedu maaha qofkii karaamadu ka muuqatay kaanay ka muuqan wuu ka fadli badan yahay maa macnaheedu sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmigu baraarujiyeen sheekh islaam raximahullah iyo keyrkii wakhtigii saxaabada karaamaadku waxa weye waxba may sii badnayn way dee jireen laakiin waxba may sii badnayn waayo iimaankooda iyo cilmigooda iyo yaqiintooda saxaabada ayaa dee aada iyo aada u sarreeyey soo maari jire sidaa awgeed baa waxay karaamada uga baahnaayeen baan markaa badnaynba oo yaqiintooda iyo cilmigooda iyo iimaankooda aadka qawiga u ahaa iyo umuurta ayay heer sare ka joogeen markii wakhtigii saxaabada lasoo dhaafay oo wakhtigii taabiciinta la yimi sidii hore way kasii badatay soo ma aragtid waayo iimaankoodii iyo cilmigii iyo umuurtii ay saxaabadu ku sifaysnaayeen baa qasab hoosu dhacay de mar walba waxa weeye hoos buu usii dhacaya taasi waa masalo masalada labaad waxay tahay waxay dadku in badan isku qasaan waxa loo yaqaana karaamaat lwliyaa iyo waxaa loo yaqaano markaa khawaariqda saxarada kuwan falalowyada ah khawaariqdooda iyo mushacwidiinta iyo dadkan ahlukhraafa ah waxyaabaha caadada khilaafsana ay sheeganayaan labadaasaa la ysku qasaa awliyaa raxmaanka iyo awliyaa shaydaankana waa la ysku qasaa waxaa kale jira awliyaa raxmaan waa dadkaa ilaahay qur-aanka inoogu balbalaadhiyey aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun waxaa kaloo jira maxay awliyaa shayaan baa jira iyaguna kuwa shaydaanka xigta u ah oo adeeco iyaga raaca iyagana qur-aanku wuu tilmaamay inamaa dalikum shayaanu yukhawifu wliyaaah shaydaankuna awliyu leeyahay labadaa haddaba waa la ysku qasaa kutubbaa jira ahlulcilmigu ay ku kala saareen oo waxaa ka mid a kutubta kitaabka sheekh islaam raximah llahu uu qoray ee la idhaahdo alfurqaan bayna wliyaai shayaani wa wliyaai raxmaan kitaabkaasi alfurqaanka la idhaahdo ayaad uga noqon karaysa haddaynu soo ururino furuuqda udhaxaysa khuraafaadka aynu sheegayna ama falka iyo waxyaabaha iyo karaamadu way badantah waxaa ka mid a karaamaadka awliyada sababta keentaa waa laka cabsiga iyo qofkao camal wanaagsan ku sifaysan laakiin acmaashan shaydaaniga ah iyo axwaashan sababteedu waa gaalnimada iyo fisqiga iyo fujuurka iyo qofka oo jin iyo shaydaan xidhiidh la yeeshay farqi weeye kaasi markaa had iyo jeer haddaad aragta arrin nooc dee maaragtay caadada ka duwan ciddanuu ka soo fulay eeg ha iska odhan waa karaama ama ilaahay waxbuu ka muujiyey ha iska odhan oo ha iska qaadan markaba eh ciddanuu ka soo fulay eeg horta soo ma aragti waxaa laga wariyay alimaamu shaafici raximah llah inuu yihi idaa ra'ayta shaksa qad yatiiru wa fowqa maai lbaxri qad yasiiru walam yuqim calaa xuduudi اsharci fainahu mustadraju wabidci hadaad aragto qof waxa weeye duulaya ama biyaha badda dullugaynaya oo xuduudda sharcigana qofkaasi aanu u hogaansamin waa mid markaa loo seeto dheeraynayo la luminayo oo bidciyahe weli ilaahay mu aha yacnii qofkii waxa weeye karaamo loo nisbaynayaa qof wanaag iyo khayr iyo dadaal uu ka muuqdo inuu noqdo wey farqiga labaad wuxuu yahay awliyada ilaahay waxay u kaashadaan karaamadaasi ilaahay ka muujinayo khayrka iyo allaka cabsiga iyo mararka qaar arrimo mubaaxa oo sharcigu u bannaynayo laakiin dadkan kale mushacwidiinta iyo saxarada iyo kuwani iyagu maxay u kaashadaan acmaashoodan shaydaaniga ah maxay u kaashadaan arrimo muxaramay u kaashadaan sida shirkiga oo kale ilaah in loo shirki sameeyo iyo nafo markaa dilkoodu aan u bannaanayn in la jaro iyo xoolo markaa muxarama in lagu urursadayo waxyaabaha la midka ayay u kaashadaan farqiga saddexaad wuxuu yahay karaamaat lwliyaa mar kastoo ilaahay la xuso mar kastoo ilaahay la keliyeeyo way waxa weeye kordhaan oo way ziyaadaan oo way xoogeystaan ya ilaan marka hore sababteedu khayrka iyo wanaagga iyo xuskaa ilaahay iyo xidhiidhkaa rabbi buu ahaa soo ma mar kastoo taa lala yimaadana way xoogaysataa acmaa acmaasha falka iyo sixirka iyo mushacwidiinta iyo ahlulkhuraafuu mar kasta oo dikriga ilaahay iyo akhriska qur-aanka iyo tawxiidka iyo wanaagga lala yimaado way daciiftaa oo waxa weye meesha way ka baxda sidaa awgeed baa waxyaabaha khayrkaa dadkaa mushacwidiinta iskama xejiya lagama yaabana xaalulcilmiga qaarkood sheegeen wuxuu ihi mid ka mida dadka axwaasha shaydaaniga caanka ku ah ayaa bilaabay inuu u yeedho dadkii wuxuu caabudi jiray iyo balaayadiisii uu soo xaadiriyo bilaaba anna kolkaasaan ku tiraabay buuhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir qa uu isbedelay buuhi sidii wax la qaniinay oo kale ya ayuu isbedelay buuhi sooma aragtid marka calaa kulli xaal marka ilaahay la xuso ee dee digriga la qabsado qur-aankii la akhriyo way daciifaysaa waxoodu farqiga afraad wuxuu yahay karaamaat lwliyaa qofka ilaahay ka muujiyo waxay u kordhisaa tawaaduc iyo waxa weeye isdhuldhig iyo jacayl ilaahay uu jeclaado iyo xagga rabbigii inuu qaabilo iyo cibaadadiisa iyo ikhlaas iyo mutaabaca ayay u keentaa laakiin kuwan mushacwidiinta acmaashoodan kale waxa weeye way ka faa'iidaystaan ma fahamta xirfad bay ka dhigtaan ay dadka waxa weeye xaggooda ugu soo jiidaan oo ay dadka kaga dalbadaan inay ku weyneeyaan bale qaarkood ay dadka kaga dalbadaan inay iyaga caabudaanba ay ama u sujuudaan ama baryaan ama wax weydiistaan sooma aragti oy ku tacalluqaan oo dadku iyaga ku xidhmaan waa adduunyada yar iyo waxay gacanta ku hayaan ay kaga saaraan waxa aan ku soo gaabinaya karaamaat lwliyaa waxa weeye had iyo jeer cidda ilaahay jala wacala uu ka muujiyaa asal waxa ah inay qarsato oo waxa weeye karaama ilaahay iga muujiye iyo karaamaan leeyahay iyo karaamaad baa iga muuqdaiyo aanu qofku meelaha ka odrhan oonu laabta garaacine inuu qarsado oo waxa weeye isagiiyo ilaahay isla ogaadaan ciddii kale dee si kale u ogaataa waa halkeeda ma fahanta waa in waxa weeye qofku ilaahay ugu mahadnaqo oo karaamaadka noocaasa aanu markaa waxa weeye uu qarsado waxaanay taasi ka mid tahay waxyaabaha daliilka u ah inay arrintani karaama tahay si kastaba ikhwaani ha ahaatee karaamaadka ilaahay jala wacalaa awliyadiisa uu ka muujinayaa awoodda ilaahay bay tilmaamayaan saasoo kale rasuulkaa uu raacsan yahay qofka ilaahay karaamada uu ka muujiyey xaqnimada diintiisa ayay markaa muujinaysaa waayo haddaanu rasuulkaa raacsanayn oo aanu ku dayanahayn karaamadaasi lama siiyeen saasoo kale karaamadu bushaaray u tahay dadka mu'miniinta ah iyo taageero iyo waxa weeye caawin bay u tahay waay ciddii diidayna tacliilaad baailay la yimaadeenoo warkoodu baail wey aan soo dulmara haddaba matniga qaala wuxuu uhi wa min usuuli ahli sunnati atasdiiqu in la rumaysto bikaraamaati lwliyaai karaamaadka awliyada iyo wamaa yujri llaahu ilaahay wuxuu ku socodsiinaya calaa aydiihim gacmahooda oo min khawaariqi alcaadaati caadaadka waxyaabaha ka duwan ah ee jeexaye khilaafsan fii anwaaci lculumi noocyada cilmiyada xaal ay ku saabsan yihiin iyo walmukaashafaati waxyaabaha laysu faydiyo ee qofka la tusaya dadka kale aanu arkahayn wa anwaaci lqudrati wataairaati iyo noocyada markaa awoodda iyo wataairaati raadaynta oo waxaanay dadka kale awoodayn baa qofkii tusaaleahaan la karsiinayaa waxaan had iyo jeer dadka kale saamayn karin oo keyrkii aanay saamayn karahayn baa ilaahay saamayntiisa u sikhiraya kalmaathuuri wadaalika kaasina kalmaathuuri sida waxyaabaha laga soo raray weeye qisooyinka laga soo raray can saalifilumami ummadii hore fii suurati lkaafi lagaga soo rariyo waayriha wa fii kayriha keyrkeed oo suuradaha kale ah wa can sadri haadihi lummati ay wa kalmaathuuri iyo sida waxyaabaha laga soo raray weeye can sadri haadihi lummati ummadan qeybteedii hore min asaxaabati saxaabo ahaaday wataabiciin ahaaday saxaabada karaamaad badan baa laga soo raray qaarna hadda waynu sheegnay wataabiciina taabiciinta ahaaday wasaa'iri quruunilummati iyo quruunta ummadda inta hadhay ama ummadda quruunteeda dhammaantood nuskhadaha qaar waxay qorayeen wasaa'iri firaqi lumma soo maha walaysa bisaxiix sida saxdii wasaa'iri quruuni lumma weeye sidaa quruuntaa hore ummaddan ay ugu jirtay baa quruuntii ka dambaysayna ay ugu jiraysa sidaa awgeed baa sheekhu ui wahiya karaamadu mawjuudatun midoo ku jiraysa weeye fiiha ummaddan dhexdeeda ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha ilaa qiyaamaha inay ummaddan ku jiraysana waa ilaa inta dadka wanaagsane ay joogayaane waxaa u daliila laba daliil daliilka koowaad waa mid maaragtay samci ah ama waa daliil la soo raray ka labaadna waa daliil caqli ah daliilka la soo raray waxa uu yahay rasuulkeennu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam ninka la idhaha almasiixu dajaal markuu yimaado nin baa u bambixi doona dhallinyarahoo qiimo badan oo khayr badan kolkaasuu la doodi doonaa kolkaasuu odhan doonaa haddaan laba kuu kala gooyoon haddana dib kuu nooleeyo may rumaysanaysaa bal haya samee labuu u kala goynayaa laba ayuu u kala dhigaya suu midba qaybba meel ku tuuraya oo haddana isoo kaale ay soo imanayaano suisu soo taagaya imanka may rumaysantahy maya buu odhanaya imankaama sii xaqiiqsada inaad beenaalo weyntay aw kamaa fi lxadiid markaasuu is odhanaya markaa dambe uu diido dil haddana oo lagu sallidi maayo markaa awood u yeelan maayo markaa dambe inuu dilo he wax awooda u yeelan maayo marka ta noocaas unbaa bilkaraama soo maaha waa karaamo ilaahay jala wacala u siiye marka ilaa waktigaa ilaa waktigaa almasiixu dajaal soo baxaya saacaddu dhowdahay ayay karaamadu sidaa ugu jiraysaa ummadda xagga caqliga marka la eegana karaamadu sabab bay leedahay dee soo maaha sababteedu waxa weeye waa la kacabsiga iyo khayrka iyo qofkan inuu ilaahay adeeco taasoo sababa soo maaha dee in alle inta sababteedu ay baaqiga tahay ee cid wanaagsan oo alla kacabsi lahoo iimaan lahoo fiicani ay joogtaba dee karaamadiina waxa weeye way joogaysa sheekh islaamna meelo badan buu ku faahfaahiya wuxuu dha waxyaaba badan baanu aragnay oo ilaa imaka waxyaaba fara badan baanu aragnay waana karaamaat an baabil maxsuusaat oo dee waxyaabaha qaar baa mararka qaar la arkaaba ya oo mushaahada ahaan lama arkaayo iyadoo qof ilaahay uu siiye la arkaaba ya sida kuwaa biyaha iska dulmaray oo kale قال فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم kitaabka halkan laga bilaabo ilaa intaa dambe waa gebagabadiisii wuxuu mualifku ilaa bilowgii kitaabka inooga soo waramay ictiqaadaadka saxiixa ah ee ahlu sunnuhu ay qabaan iyo adiladooda masaa'il fara badan iyo usuul badan oo ahlu sunnuhu ay qabaan oo aaminsan yihiin mid walbana firaqa qaarkood ay ku khilaafeen ayaa waxa weeye uu inoo soo taxay marka waxay ahayd ariiqadoodii ictiqaadiga ahayd alkana ariiqadooda camaliga ah camal ahaan ahlu sunnuhu sideebay u dhaqmaan ya waxyaaba fara badan ariiqadooda camaliga ah buu ku sheegayay marka haddaad doonaysa ahlu sunno inaad noqoto arrimaha sheekhu uu sheegayo ahlu sunna oo u nisbaynayo miduu jeebkiisa ka soo saarayna maaha ilaa quruuntii haddaad dib u akhrido kutubta ilaa qarniyadii hore waa arrin waxa weeye jirtay oo maaragta kutubta ictiqaadka o dhan ku xusan markaa fahanoo akhriso qaala wuxuu ihi uma min ariiqati ahli sunnati waljamaaca ariiqada ahlu sunnaha ahlu sunnati waljamaaca ariiqadooda camaliga ah waxaa ka mid a iyo siyaabaha ay u dhaqmayaan itibaacu aathaari rasuuli illaah aaaarta rasuulka in la raaco sala allahu calayhi wasalam aaaarta rasuulkana waxaa looga jeedaa axaadiitiisii iyo markaa qowl ahaan iyo ficil ahaanba iyo taqriir ahaanba waxyaabihii rasuulka laga soo raray baainan kal ahaan iyo wadaahiran kor ahaanba in loo raaco waxa weeyaan markaa qofku waxyaabaha uu qalbiga ku haysto sida acmaalulquluubkii oo kale waa aahaarta rasuulka ku raaca iyo niyadda wanaagsan iyo ikhlaaska iyo xubiga iyo buqdiga iyo tawakulka iyo khowfka iyo khashyada iyo rajaaga iyo rahbada iyo raqbad iyo wixii la mida daahir ahaan wixii acmaal ee la muujinayana inuu rasuulka ku raaco sala allahu calayhi wasalam marka yani qofku waa inaanu sunnada rasuulka korka ka muujisan hoostana aanu abaar ka ahayn oonu ka abaarsan korkiisa iyo kalkiisaba sunnada rasuulka waa inuu ka raaco allahu akbar waa arrin aad iyo aad u weyn qaala watibaacu sabiili saabiqiina alawali watabiicu sabiili saabiqiina kuwii dheereeye acmaasha wanaagsan u dheereeyey alaweliina hore ummadan ka mid aha ee min almuhaajiriina walansaari muhaajiriin iyo ansaar ahaaday wadadoodii in la raaco waay marka laba arrin buu inoo sheegay aaaartii rasuulka waa la raacaya iyo ariiqadiisa waxaa kaloo la raacaya maxay ariiqii saxaabadana waa la raacaya soo ma aragtid oo usuusha ahlusunuhu sideedaba waa maxay waa alkitaabu wasunna he calaa fahmi salafi lumma marka calaa fahmi salafi lumma halkay ahlulcilmigu ka leeyihiin ama calaa ariiqi saxaaba tiibuu ujeedaa oo qofku kuma filo inuu idhaa kitaab iyo sunaan anigu haystaa kuma filo qofku inuu idhaa kitaabka iyo sunnada dee nimbo siduu doonu u qabsada seed u haysataa sidii saxaabada waa inuu u raaco soo ma aragti iyaga dariiqadoodu markaa waa xujo fahamkii salafka iyo dariiqadoodu waa lagama maarmaan ciddii sabiilulmuminiinka ah ka baxdana ilaahay waa u goodiye waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmuminiina nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahanama wasaa'at masiira waata kale eh dariiqa jannada lagu helayo iyo raalli ahaanshaha ilaahay waa in dariiqaada la raaco asaabiqiina alawaliina min almuhaajiriina walansaar ariiqoodaa in la raaco un weeye ariiq kale oo janno lagu helaya ma jiro waa in taa la ogaado maxaa u daliila qur-aanka ayaa u daliila allah wuxuu yihi fii suurati tawba wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada saabiqiintaa hore muhaajiriin iyo ansaara waladiina tabacuuhum biixsaan iyo kuwa wanaagga ku raacay hee ilaahay raalli buu ka noqday iyana raalli bay ka noqdeen jannooyinkaana uu diyaari halkaa waxaynu ka qaadanaynaa waa iyo cidda jannooyinka iyo raalli ahaanshaha ilaahay loo diyaariyey waa cidda saxaabada rasuulka wanaagga ku raacday ma aragtaan rasuulkeenuna sal اllahu alayhi wasalam inay yihiin markaa khayr quruun oo khayr naas ay yihiin buu inoo sheegay khayriyadaasina in la raaco ayay keensanaysa watibaacu sabiili saabiqiina alawaliina min almuhaajiriina walansaar watibaacu wasiyati rasuulilahi iyo dardaaranka rasuulka ilaahay in la raaco sal اllahu alayhi wasalam xayu qaala meel uu yihi calaykum waxaad laasimtaan bisunatii sunadayda laasima wa sunati khulafaaءi اraashidiin khaliifyaalkii hanuunsanaaye almahdiyiina la hanuuniyey min bacdi aniga dabaday sunnadoodana markaa laasima oo sunnada rasuulka ayaa laynoo dardaarmay inaynu maaragtay qabsanno sunnada khulafadana waa laynoo dardaarmay khulafadiina afartii khaliifaynu soo marray baa ugu horeeya haddaba ee sunnada khulafadu sunno kale ma ahaynoo ta rasuulka khilaafsan eh sunnada rasuulkay dadka ugu yaqaaneen uguna qabsasho badnaayeen uguna markaa waxa weeye faafin badnaayeen markaa sunnada khulafadu tii rasuulku ma ahdo ta rasuulka ayay fahansanaayeen oo haysteen tamasakuu bihaa qabsada sunnadaasi wacaduu calayha ku qaniina binawaajidi gowsaha ku qaniina gows dambeedyada dhiga waa kinaaya can shidati tamasuk si adag u qabsada weeye waaye waiyaakum waxaan idinka digayaa iska ilaalisaan wamuxdathaati lumuuri arrimaha la soo darisiin doono ee macnii diinta lagu soo darisiin doono iska ilaaliya ama ha noqdaan umuur ictiqaadi ah oo xagga ictiqaadka ku saabsan ama ha noqdaan umuur camali ah oo xagga camalka ku saabsan ama ha noqdaan umuur qowli ah xagga odhaahaha ku saabsan wixii diinta lagu soo daray ee aan diin ahayn waagii hore iska ilaaliya weeye maxaana ka badan waxyaabaha diinta lagu sheegaayo fa ina kula bidcatin dalaala maxaa yeelay bidco kastaa waa baadi bidco kastaa baadi weeyaan oo qofka la yimaadaa wuu ku lumaya waa cumuumi garo fa ina kula bidcatin dalaala bidco kastoo diinta lagu soo dara waa mid baadiya weeye xadiidkani waa xadiis cadiima weeye o sharax dheer waxaanuu inoo tilmaamayaa marka la iskhilaafo ee la murmo ee la kala baydho waa sida wakhtiyadan taagan oo kale ah in lagu badbaadayo xalku uu yahay sunnada rasuulka in lagu dhago sala allahu alay wasalam iyo dariiqii saxaabada iyo fahamkii salafka ta noocaasina waxay u baahan tahay yaa ikhwaananaa cilmi bay u baahan tahay oo la tibaaca sida cuthaymiin leeyahay la tibaaca ilaa bicilmin soo ma aragtid cilmi inuu qofku la yimaado mooye dee ma raaci karo diintii ma wada raaci kartid haddaanad hee cilmi iyo ulahayn marka aqoon sidaa awgeed baa hadalkan uu sheekhu halkan dariiqadan ahlu sunnuhu sheegayaa waxay laasimsanaysaa ama keensanaysaa cilmiga in lagu dadaalo soo ma aragti oo aaaarta rasuulka iyo dariiqii saxaabada la barto marka la bartana lagu dhego oo waxa weeye la raaco ilaahay jala wacala hayna waafajiyo bidacana in layska ilaaliyo iyo waxyaabaha diinta khilaafsan qaala wayaclamuuna waxay ogsoon yihiin ahlu sunnuhu ana asdaqa alkalaami hadalka ugu runsani kalaamullaahi hadalka ilaahay inuu yihi waayo ilaahay baa yihi waman asdaqu min allahi xadiiثa waman asdaqu min allahi qowla watamat kalimatu rabbika sidqa wacadla wa khayr alhadyi ay wa ana khayr alhadyi iyo wadata ugu khayr badan hadyu muxamadin wadada nebi muxamedin ay tahy sala allahu calayhi wasalam hadyigu waa ariiqa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maray markaa wado la maro wadada rasuulkaa ugu khayr badan sidaana rasuulku wuxuu ku cadayn jiray khudbaduu dadka u khudbadaynaya xadiiskii saxiixa ku sugan wa yuiruuna waxay horeysiinayaan ay wayuqadimuun ama waxay door bidayaanba wayuiruuna waxay horeysiinayaan kalaamallaahi hadalka ilaahay bay ka horeysiinayaan calaa hayrihi kayrkii oo min kalaami asnaafi nnaas dadka qaybahooda hadalkooda ahaaday asnaaf innaas waa dadka qaybahooda dadka qaybahooda kala duwan ama madax ha noqdaan ama culimo ha noqdaan ama cid kaleba ha noqdaane hadaladooda waxay ka horeysiinayaan hadalka ilaahay jala wacala waayo hadalka ilaahay baa ka mudan cid kasta hadalkeed wayuqadimuuna waxay horeysiinayaan hadya muxamedin dariiqa nebi muxamed bay ka horeysiinayaan sala allahu calayhi wasalam calaa hadyi kulli axad cid walba dariiqeeda u fiirsada ya ahla sunna wa yaa ulaaba alcilm qawaacidan muhiimkaa u fiirsada waa ariiqada ahlu sunnaha ee camaliga ah iyada oo la hayo xadiid rasuulka ka sugan iyo dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax khilaafsan inuu u baydho nin sunni ah oo sunno sheeganaya kama suurowdo sooma aragtid wax ka suuroobi kara maaha hadaad aragto iyadoo sunnadii rasuulku cadday qof iskaga baydhay oo wax kale door biday ya qofka noocaasi dariiqii ahlu sunnaha kuma sugna calaa kayrihi min kalaami wayuqadimuuna hadya muxamedin sala allahu calayhi wasalam calaa hadyi kulli axad marka daliilku caddaado ee la idhaha qur-aan baa u daliila masaladan waxay doontaha ku saabsanaato ama xadiidkii rasuulkaa u daliila sala allahu calayhi wasalam rayi kasta iyo qiyaas kasta iyo ijtihaad kale oo kasta oo cid kale ku ijtihaaday he meesha way ka hadhaysa idaa jaaa nahru llaahi baطla nahru micqal soo may ahayn wamaa ciwadu lana minhaaju jahmin biminhaaji bni aaminata lamini sidaa awgeed baa baabka ictiqaadka iyo baabka camalkaba hadiga rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam in la horeysiiya waajiba ilaahayna wuxuu ku uhi fi suurati اxujuraat yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih waxa rabbi ina faray ilaah iyo rasuulkiisa waxba inaynaan kala hormarin rayi iyo fatwo iyo qowl iyo madhab iyo waxba inaynaan kala hormarin ayaa ilaahay jala wacalaa ina faray waa tahay qaala wuxuu uhi walihaadaa sidaa aawadeed baa sumuu waxaa lagu magacaabay ahlalkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada ehelkoodii sababta loogu magacaabayna waxa weeyaan lianna kitaabkii iyo sunnadii bay hormarinayaan oo ay baranayaan oo ay ku dhegsan yihin o ay ku camal falayaan wa sumuu waxaa lagu magacaabay ahlaljamaacati baa lagu magacaabay ahla aljamaaca ee ahla alijtimaac dadkii isu imanayey ee waxa weeyaan markaa sunnada rasuulka isugu imanayey sala allahu aleyh wasalam ee haysta ee ku dhegana jamaacadii uu markaa doonayaa inuu ka yaro hadlo wuxuu ihi lianna aljamaacata maxaa yeelay jamaacadu hiy ijtimaacu isumaatinka weeye wadiduhaa kasoo horjeedkeeduna alfurqatu kala taga weeye wain kaana wuxuu ahaaday lafduljamaacati erigaa aljamaaca qad saara mid noqday isman magacu noqday linafsi qowmi mujtamiciin qoomkaisu yimi qudhoodana jamaaco waa lagu magacaabay oo wuxuu halkan inoo sheegayaa lafdiga aljamaaca asal ahaan waa ismu masdar oo ficilku waa ijtamaca yjtamicu ijtimaaca soo maha ijtamaca yajtamicu ijtimaaca masderkaa waa laysu yimi ijtimaaca weeye masderkiisi ficilkaa ijtamaca jamaacatanna waa ismu masderkii soo ma aragti waa hee waa ismu masderkii weeye waa garanay asal ahaan markaa aljamaaca waa ismastero bimacnaa waa alijtimaac weeyi isu imaatin marka marka uu halkan sheekhu yidhi halkaa hore yidhi wasumuu ahla aljamaaca muxuu macnuu noqonaya ey ahla alijtimaac waa dad markaa u saaxiiba isu imaatin oo isu imanaya oo macnihi sunnadaa rasuulka isugu imanaya oo ay haddii allaba kuu roon yahay haysashadeeda iyo ku dhaganaanteeda ayaa isu keenaysa laakiin markii isticmaalkii uu ku batay kolkii dambe curfi ahaan aljamaaca dadka isu yimi qudhoodii baaba lagu magacaabay oo dad baa tusaaleahaan isu yimi oo ijtimaaca la sheegaya ku sifaysan way isu yimaadeen jamaaca lagu magacaabayba soo ma aragti marka tasmiyadaa dambe waa tasmiye curfi ah curfi ahaan baa loogu magacaabay waa tahay si kastaba ha ahaatee ahlu sunnaha marka la le ahlu sunna waxaa loogu magacaabaya lianna sunnadaa rasuulka ayay he ku dhegan yihiin waljamaaca marka la leeyahina waxaa loogu magacaabay yacnii sunnadaa rasuulka ay isugu imanayaan oo ay ku midaysan yihiin oo ay haystaan weeye qaala wuxuu uhi walijmaacu huwa alaslu athaalithu aladii yuctamadu calayhi fi lcilmi waaddiini walijmaacu ijmaacu huwa alaslu waa asalka athaalithu saddexaad aladii kaasoo yuctamadu calayhi loo cuskanayo fi lcilmi cilmiga iyo wadiini diinta loo cuskado oo markuu kitaabkii iyo sunnadii ka soo hadlay hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka inay ahlu sunnuhu horreysiinayaan oy ku dhagayaanna inoo soo sheegay ayuu asal saddexaad oo isnaguna xujo ah oo daliilahoo ijmaaca ah ayuu maaragtay raaciyey qaala wuxuu uhi wahum ahlu sunnuhu yazinuuna waxay ku miisaamayaan bihadihi اlusuuli usuushan ahalaaثati saddexdaa kitaabkiiyo sunnadiiyo ijmaaca jamiica maa calayhi naasu waxay dadku ku dul sugan yihiin oo dhan saddexdaa asal bay ku miisaamayaan wax allo waxay dadku ku dul sugan yihiin ama ay wadaan ama ay ka shaqaynayaan oo dhan oo min aqwaalin hadal la ahaaday wa acmaalin camal la ahaaday baainatin mid qarsoon iyo aw daahiratin ama muuqataba oo mimaa kii ahaaday lahu le tacaluqun xidhiidh lale bidiini bidiinta wixii aan adduunye diin xidhiidh lalahayn isagu waa halkiisa madaante wax alle wixii diin xidhiidha leh ee la leeyahay ilaahay baa loogu dhowaanayaa ahlu sunnu waxay ku miisaamayaan kitaabkiiyo sunnadiiyo ijmaaca soo ma aragtid wixii waafaqa fa cala alra'si waalcayn wixii khilaafa fa huwa marduud calaa qaa'ilihi kaainan man kaan ibn اlqayim nuuniyada abyaad cajiiba ayuu ku cabiraayoo macnahan oo kale uu ku sheegayo man qaala qowla hayrahu qumna calى aqwaalihi bsabri wاlmiisaani in waafaqat qowla الrasuuli waxukmahu facala ru'uusi tushaalu ka tiijaani aw khaalafat hada radadnaha calىa man qaalaha man kana min insaani aw ashkalat cana tawaqafna walam najzim bilaa cilmi walaa burhaani hada aladii addaa ilayhi cilmuna wabihi nadiin اllaha kula awaani abyaad cajiib ahoo caynkaasa ayuu waxa weeye nuuniyada ku idhaahda marka ciddii hadal tidhaahda ama wax samaysa diinta xidhiidh la leh waxaa la leeyahy keen kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca loo bandhigaya hadday waafaqdo waa la qaadanaya hadday khilaafto waa la celinaya haddii ay ishkaal gasho ee kala cadaan weydo inay waafaqsantahiyo inay khilaafsan tahay waanu ka joogsanaynaabu ibnulqayim yidhi oo iska cilmi la-aan kaga hadli mayno waa sax ama waa qalad iska odhan maynoe waanu ka joogsanaynaa ilaa ay kala caddaanayso soo ma aragti hada aladii addaa ilayhi cilmuna wa bihina diin اllaha kula awaani marka itibaacu walaalayaal aad iyo aad buu muhiim u yahy diintuna waa munazl ilaahay baa soo dejiyey qofku inuu isagu istixsaan la yimaado isagu iska jeclaysto ma aha ee waxa dadka kala saarta ma daliil maxaa kuugu daliila aaya qur'aaniya ama xadiid nabowi sheeg ama ijmaac sheeg hadduu sheego xataa waxa weeye qur-aan soo deliishado ama uu soo deliishado waxa weeyaan xadiid soo deliishadana su-aal kalea u taallo man sabaqak yaa kaaga horreeyey sidaa ayaa u fahmay saxaabadii rasuulka ma ka haysaa dhaqankii salafka iyo dadkii wanaagsanaa ma aha mise wakhtiyadan dambaa la dhoobdhoobay ya wuxuu odhan jiray alimaamu axmed laga wariyey inuu yihi raximahullah sida riwaayadda maymuuni ku sugan iyaaka wamas'alati laysa laka fiiha imaam waxaad iska ilaalisaa mas'alo aanu imaam kaaga horreynin iyaaka wamas'alati laysa laka fiiha imaam masale aanaad imaamu lahayn oo imaam kaaga horeeyey oo aad maaragtay ku dabagelaysa aan u jirin daliillo aan lahayn iska ilaaliyo ka feejignow markaa waxyaabo fara badan oo maanta dadka qaar ay isku mashquuliyaan haddii kitaabka iyo sunnada loo bandhiga iyo ijmaacii salafka waliya bilay ka tahay inaan xaraf looga soo helay waxyaabaha dadka maanta aada u mashquuliya saamaynta iyo dhibta badan keena waxaa ka mid ah kooxaysiga waxa loo yaqaano dadka qaar baa markaa kooxa sameeya ee ujeeddada ay doonaan ha ka lahaayaan kooxin dadka dadka muslimiinta laga dhex sameeyaa ama ha noqoto mid siyaasi oo la leeyahay kursigaa lagu gaarhaya ama ha noqoto mid diini oo la leeyahay diintaa loogu gargaarayaa dadka muslimiinta in koox laga dhex sameeya ma bannaana waayo qur-aanka haddii loo bandhigo daliil looga heli maayo wax diidaya mooye wax sugaya ma jiro sunnada rasuulka sidaas si leeg dhaqankii saxaabadii iyo salafkii haddii loo celiyo sidaas si leeg markaa waxay noqonaysaa bidco geesalay noqonaysa in dadka muslimiintaa koox laga dhex sameeyo waxaanay noqonaysaa tafaruq iyo dadkii muslimiintaa oo la kala geynayo waayo markuu qofba in waxa weeye meel la fadhiisto ee uu horjoogo u noqdo ama guddoomiye ya ee in gaara uu magac u samaysto ee kan kalena in gaara magac u samaysto ee kan kalena in gaara magac u samaysto taas miyaanay noqon ahayn tafaruqii ilaahay dadka uga digay ee uu ceebeeyey miyaanay noqon ahayn dadkii keli aha oo la kala qaybinayo waxyaabahan la ydhaha alaxzaab asiyaasiya dadku ay yaqaanaan dhibaatadooda iyo maaragtay dadka say u kala qaybiso iyo sida qulubta ay u qaribto iyo dadka say ugu isugu dhufato dadkii walaalaha ee meel wada joogay ee isku masaalixda ahaa sida laysugu dhufanayo laysaga horkeenayo adiga arkay ma fahamtay waxyaabahan markaa lagu sheegayo axsaab diiniyana iyaduna waxa weeye tafaruqa noocaasay keenaysa midna ogowo waa la yar qariyo waa la yar asturay una iyada qudheeda xukununbaa lagu doonaya oo qastiga ugu weynaa had iyo jeer kooxaha loo asaasaa waa in la gaadho alwusuul ila alkursiyi weeye kursigaa sare in lagu fadhiisto weeyaan ma fahantay kursiga in lagu fadhiistaana dee mid shardiga ama laynaga dalbay maba ahaba waxaa laynaga dalbay waa inaynu diinta faafinno diintana baranno ayaa laynaga dalbay oo dadka ilaahay diinta aynu u sheegno kooxinaynu aasaasnana waxa weeye meelay ku taallaa ma jirto markii ahlulcilmiga waaweyn la weydiiye la yidhi ka waran diinta si aanu u faafinno kooxa ma samaynaa maya bay idhaahdeen hadaad doonaysaan inaad diin faafisaan dee salafkuba way faafin jireen kooxana may lahayn saxaabada rasuulka kooxa ka soo heli maysid taabiciintii kooxa ka soo heli maysid firaqii lumay ee jahmiye iyo muctasile iyo murjia iyo qadariye iyo shiica iyo raafida iyo firaqii lumay un mooyaane laakiin ahlu sunnaha dhexdooda koox aha magacyo kala lahaa waa bidcaa qarniga afar iyo tobnaad timi weeye ma fahanta oo quruntii hore oo dhan aan la aqoon weeyaan marka calaa kulli xaal taasna waa in la iska jiro qaala wahum yazinuuna waxay ku miisaamayaan bihadihi lusuuli usuushan ahalaaati saddexda ah ayay ahlu sunnuhu ku miisaamayaan jamiica maa calayhi naasu dadku waxay ku sugan yihiin oo dhan oo min aqwaalin aqwaal ahaaday iyo wa acmaalin acmaal baainatin taas oo qarsoon aw daahira ama muuqata oo mimaa kii ahaaday lahu le tacaluqun xidhiidh lala bidiini diinta xidhiidhlaal walijmaacu aladii yandabidu qaala wuxuu ihi walijmaacu ijmaaca aladii kaasoo yandabidu xadaysmayaa huwa isagu maa kaana calayhi salafu saalixu salafkii wanaagsanaa waa ijmaacii ay ku sugnaayeen ee saxaabada rasuulku ay ku sugnaayeen id cili ee bacdahum dabadood kaura waxa bata alikhtilaafu kala duwanaanshaha iyo iskhilaafkaa batay wantashara waanu ku faafay fi lummati ummadda dhexdeedana uu ku faafay qodobkaasaynu raacin doonaa insha alla casharka dambe subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين